wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhure raadiyo dalsan oo hadahan oo kale aad ka dhageysataan xarunta raadiya aan ku leenahay magaalada muqdisho qodobada aada warka iyaga ku dhageysan doontaan hadduu ay baraadhi ka noqdana waxaa ka mid a
booliiska gobolka banaadir oo howlgallo ay ka sameeyeen magaalada muqdisho kusoo qabtay dadka ganacsanayay maanduuriyaha
kawaanka malayga ee degmada cabdicasiis oo maanta xiran iyo qaar ka mida shaqaalaha oo arrinkaasi ka hadlay
xeer ilaalinta maamulka puntland oo waaran soo xidhis ah u jaray siyaasiyiin horay xilal kala duwan uga soo qabtay puntland
maamulka gobolka banaadir oo kulan sagootina u sameeyay duqa magaalada bolnas ee dalka sweden
xiise dagaal oo weli laga dareemayo deegaanadii shalay ay ku dagaalameen ciidanka milatariga somalilan iyo xooga sc
qodobada dibaddana waxaa ka mid ah dhegaystayaal go-aano culus oo ka soo baxay shirkii golaha yurub ee iceland
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhageystayaal waa maalinimo arbaca taariikhduna waxay ku aastaysan tahay toddobiyo tobanka bisha shanaad sanada laba kun labaatan iyo saddex warka oo faahfaahsan waxaa la diyaaraa anigoo marya ladan xuseen iyo sidoo kale wariyahayaga cabdinaasir cadaan
aynu ku bilownay xeer ilaalinta maamulka puntland ayaa waaran soo xidhis ah waxa ay u jartay siyaasiyiin horey xililo kala duwan uga soo qabtay maamulkaasi xeer alaalinta maamulka puntland oo soo saartay warqad waaran ah ayaa waxa ay maantay ku dhawaaqday in lasoo xiro mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiiro hore kuwaasi oo xilal kala duwan horey uga soo qabtay maamulkaasi puntland mas-uuliyiinta loo jaray waa mas-uuliyiinta loo jaray waaranka waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee maaliyadda ee maamulkaasi xasan shire abgaal ergeyga ganacsiga ee madaxweynaha soomaaliya qadar faroole wasiirkii hore waa wasiir hore maxamuud shido iyo weliba maxamed jaamac faarax kuwaasi oo dhammaantood xeer ilaalinta u jartay waaran lagu soo xirayo xeer ilaaliyaha guud ee maamulka puntland ayaa warbaahinta la wadaagay magacyada xubnahaasi waaranta loo jaray iyo sidoo kale sababaha keenaya in haatan loo yeero
soo saartay amar soo qabasho oo ah afarta eedaysanaye ee kale ah khadar cabdiraxmaan maxamed faroole eedaysanaha koowaad xasan shire cabdi abgaal eedaysanaha labaad maxamuud warsame faarax shiddo eedaysanaha saddexaad maxamed jaamac faarax laysarka loo yaqaano eedeysanaha afraad shalay oo ahayd lixii tobankii bisha waxaa xafiiska xilaalyaha guud soo gaaray taar ka waramaya dhacdadii habeen hore ka dhacday aagga erboorka erboorka garowe waxaa burcad hubaysani kusoo qaadan weerar ciidan maraayay oo siday sanaadiiqda codbixiyaasha ee gobolada bari iyo sanaag iyo gordafuu karkaar highland intaa u siday waxay halkaa waxyeelo ku gaarsiiyeen ciidankii booliiska ahaa dhaawac iyo dhimasho laba nin baa dhintay qayb waa dhaawac waxay khasaare maadiya iyadana u geysteen ciidankaasi oo ay baabuurka waxyeelayeen ilmo yar waa la sheegaya oo baadiyaha ku dhintay ay xabada ku rideen marka waxaasoo dhan markii booliisku baaray waxay soo ogaadeen dembiyada dhacay inay ka mas-uul ahaayeen afar nin oo ay hogaamiyaal u ahaayeen afartaa nin waxay u soo codsadeen shalay xafiiska xeerkood ka soo codsadeen sida nidaamkeena qaanuunigaah uu yahay qaybta ciqaabta waxay ka soo codsadeen in loo ogolaado amar qabasho xafiiska xeeraalyaha guud wuxuu saaka qoray amar codsi amar qabasho maxkamaddu u qoray in adeesaasaasil soo qabto sharcigana la hor keeno laguna keeno dembiyada ay galeen waxaan ka eegnay dhanka qaanuunka dembiyada ay galeen dhammaantood lixda qodob ee lagu soo eedeeyey waa lix qob qodob oo u qalma oo u eg dembiga ay dhaceen dembiga ay galeen saaka maxkamaddu waa iga ogolaatay codsigii waxayna soo saartay amar soo qabasho oo ah afarta eedeysanaye ee kale ah khadar cabdiraxmaan maxamed faroole eedeysanaha koowaad xasan shire cabdi abgaal eedeysanaha labaad maxamuud warsame faarax shiddo eedeysanaha saddexaad maxamed jaamac faarax laysarka loo yaqaano eedeysanaha afraad wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ma og tahay in internetka shirkadda gol
kawaanka malayga ee degmada cabdicasiis oo maanta xiran iyo qaar ka mid a shaqaalaha oo arrinkaasi ka hadlay sida warkan ay kusii dheeraynayso wariyaha iyaga nasteexa cabduqaadir daas aadaaya oo xabadda kaluunka u shaqa tagaaya intaba caqabad baa lagu yahay saakay oo waa loo soo shaqatay anu macna musuqaasuqa ka socdo musuqmaasuq inaan naga laafo aan rabna annaga oo degmadeena aan nabad aan ku helno haddaan nabad ku heli waani macnaheeda nin walba macnaheeda waa inaan dagaal galno waa xaq waxaa maanta gebi ahaanba xiran kawaanka malaayga ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir halkaasoo boqolaal shacab ay u shaqo tegi jireen maalin walba iskaashitooyinka malaayga ee kawaankan oo dhooban iridda hore ee kawaanka ayaa sheegay in la xiray halkii ay ku shaqaysan jireen waxayna sheegeen inaysan ogeyn sababta loo xiray oo ay ka war heleen oo keliya ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo kawaanka xiray iyagoo dowladda soomaaliya ka codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu furo kawaanka oo nolol maalmeedkooda ay ka heli jireen waxaan nahay dhallinyarada reer cabdicasiis waxaa waaye waxaa nolo kugu yimid hashii iloo aan haysannay annaga dad masaakiinoo waxaan nahay kalluumaysato ah hadduu ilaahay ku idmaayo hawsh kawaankeenii dantii guud ahaa baa saakin nolo kugu yimid waana la ka xirtay meeshaan hadal badan uma soo istaagin waxaan rabnaa in kawaankeenna faraha nolo kaga qaado aanan laku soo hunguriyeynin haddii nadaafad nolo ku hayso dowladda hoose cashuur naga qaadata oo subax walba u soo fadhiisata iyadaanu ka rabnaa inay nadaafadda noo qabato ay noo hagaajiso biyo iyo nan noo geliso hadduu ilaahay kuu idmaayo annaga waxaan rabnaa kawaankeenna waa lagu soo duulay dantii guud waay waa xihan yahay wuxuu u xihan yahayna ma naqaan annaga waxaan codsanaynaa dowladda waxaannu ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa waxaa waaya dhallinyaro reer cabdicasiis masaakiin waaye siyaasad ma galaan wax kale ma aadaan waa dad masaakiina oo kalluumaysataa waxaa waaya nin walba subax walba wuxuu u soo kala ahaa kawaankaas u soo kala ahaa mid midi soo qaata iyo mid u soo xamaal taga iyo mid baddaas aadaaya oo xabaddaa kalluunka u shaqa tagaaya ilmo yaryarahaanu qabnaa aniga intaas ilmahaan joogata sida sagaal iyo toban cunug baa guriga ii joogta anoo indhalaa waan u shaqeeya naag ninkii maanta naga xiray dankulmis annagu dacwaanu ka qabnaa cawashaanu ka nimid haddaan dagaal galayna calan ma qaadaneen haddana naagtii meesha mudhaaduqa halkaas ka ahayd baa xabad maalintanala hadeer naga dhex dhigtay waa tuusta waa tuureen waxaa weeye annaga waxaan dhib qabno ma leh mishaar ma qaadano yah lacagna lama siiyo dowladna way badaasaanu noonina ama ha nala tagto ilmaha nagala wado wax ma kuu sheega waxaan kuu sheegaa daa'ira toddobaatan sanaan jira taasaan ku dhagay lacagtaydaan ku galay iskaashato aan soo xoogay boqolku maalintuu boqol ahaa boqolku maalintuu boqol ahaa yaa baa boqol boqol iska aruurin saaka ilaa hadda malaaygii xalay meesha ku jira finjeerkii oo saaka laga lahay iyo kii xalay la soo gaaday finjeeradii macneed waa ku baktiyeen wax barafna ma laha meel oo jaajarada ma laha waa baraf la soo gadaayo caadi lagu shubaa meeshaanu macna musuqaasuqa ka socdo musuqmaasuq inaan naga laafo aan rabna annaga oo degmadeena aan nabad aan ku helno haddaan nabad ku heli waani macnaheeda nin walba macnaheeda waa inaan dagaal galno waa xaq wixii nala soo xir ilaa hadda waraan ka ahayna malaag xabadaa nagu ridi inuu musuqmaasuq socdo markaas intaa yaraan ka darayna annaga yaa wax nagala qarin madaxweynaha dalka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inuu xaqeena u doodo inuu xaqeena u doodo masaakiinaan nahay dad masaakiinta irsaqooda inay gooyaan rabaan aa waddanka ku nool annaga waa nalo circiray masaakiinaan nahay waa nalo gumaystay gumaysiyaan ku jirnaa annaga xalaanna laga xirtay malaaygayna waa furfuuray wixii xalay aan nagu baaro faranjeerka aan gashanay barafla'aanaa ku dhacday wixii doomanka keena doomankay ku barbarareen talamahayna annaga waa yaabannahay dad masaakiinna la gumaadiyaan nahay intaasoo kunoo ruux oo masaakiin leh oo ilmo leh agoommo leh oo duqooshin leh oo doob leh oo meeshaan ka ganacsan jirtay aa maanta cunahooda dhexda loo galay waxaan dalbanaynaa inana laga soo gaara annaga si degdege dad masaakiin oo kabaankay nolofur nolol maalmeedka aan ku qaraabaleyn meeshaana laga hor joogsado ilmaheynaan ku korsannaa annaga qori ma qaadano dowladda mushaarna ma siiso laakiin xooggayna ku noolna nasteexa cabdulqaadir xasan raadiya iyo t v-ga dalsan muqdisho
booliiska gobolka banaadir ayaa waxa ay howlgallo ka sameeyeen magaalada muqdisho kuwaasi oo lagu soo qabtay dadka ganacsanayay waxyaabaha maanka dooriya waryaheena salaame cadaale ayaa ka waramaya
qaybaha kala duwan ee ciidanka ammaanka gobolka banaadir ayaa howlgal ballaaran oo ay sameeyeen waxa ay ku soo qabteen kooxaha ka ganacsanaya maanduuriyaha howlgalkan ayaana waxaa ay kuga dhacay degmooyinka howlwadaag iyo sidoo kale degmada hodan ee gobolkan banaadir howlgalka oo ahaa mid qorsheysan ayay ciidanku ku baarayeen goobaho lagu iibiyo waxyaabaha maanka dooriya iyagoo gacanta kusoo dhigay jirikaamo ay ku jiraan qamriga macmalka ah ee calaqa xashiishka iyo sidoo kale shan qof oo ka ganacsanaya waxyaabahaasi maanka dooriya taliyaha qaybta weli oo cadee ee booliska gobolka banaadir gaashaanle daawuud axmed calaale ayaa boqolaal dhalinyaro ah oo howlgalka lagu soo qabtay waxa uu faray in ay da-yartu la shaqayso laamaha ammaanka oo ay sheegeen wax dhibka ku haya bulshada taliyadaliya daa-uud ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay soo sheegaan karawaaga ku dhuumaalaysanaya xaafadaha oo ay soo gudbiyaan wixii ay ka shakiyaan iyagoo hogaashanaya ciidanka qaranka wuxuuna tilmaamay in dhibaatada dhacda iyo wanaagkaba ay si toosa u daabanayaan daayarta soomaaliyeed sikastaba haddee maalmihii lasoo dhaafay lama amniga magaalada muqdisho ayaa waxay wadeen howlgalo lagu xaqiijinayo amniga
maamulka gobolka banaadir ayaa kulan sagootinah u sameeyey duqa magaalada boolnas ee dalka swiden maamulka gobolka banaadir ayaa kulan sagootina u sameeyey wafdi uu hogaaminayey duqa magaalada boolnas ee dalka swiden cabdulaahi aadan cadaani kaasoo maalmihii lasoo dhaafay howlo shaqo u joogay magaalada muqdisho kulankan waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jamcaali madaale gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir taliyaasha qeybta guud ee gobolka banaadir ciidanka nabad sugidda kuwa booliska gudoomiyaasha degmooyinka iyo agaasimayaal duqa magaalada boolnas ee dalka swiden mudane cabdulaahi aadan cadaani oo kulanka ka hadlay ayaa bogaadiyey maamulka gobolka banaadir iyo bulshada caasimadda siday uga go-an tahay horumarinta magaalada muqdisho oo ay ka muuqato isbeddel dhan walba ah magacayga cabdulaahi cadaani magaaladan ayaan ku dhashay ku barbaaray haddana sweden ayaan guddoomiye degmo ka ahay isla markaana duqa magaaladaas waxaan rabaa inaan marka hore ka mahad celiyo sida wanaagsan ee laygu soo dhoweeyey magaalada muqdisho dabcan markii aan soo tagayey dhowr jeer ayaa lay weydiiyey waxaa layidhi nin mas-uulaa tahay waa in muxuu ahaa meeshaa u socotid amni ma ahan habbanaa ogaa waxaan dhahaa magaaladeediyaa u socdaa gurigaygiyaa u socdaa waa amni waa inaan maarkinoo tusaale u naqanaa aan tusinaa dadka inay maarkinoo magaalada muqdisho ay kobcayso ayna amni tahay dabcan waxaa jiro dareen guri ama inaad dareemaysid inaad timaaday gurigaaga hooyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jamcaale madaale waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka uu soo dhoweynayo cid kasta oo kaalin ka qaadanaysa dibudhiska iyo xasiloonida caasimadda inaan idinsoo wada dhoweyno caawa farxad ayay noo tahay waxayna idin tusaysaa sidaad ugu qormi doontiin qalbiga soomaalida aad ugu qormi doontiin ay tusaysaa waa taariikh qof dhalinyar ee dalkiisa ka tegay isagoo qaxooti ah ee tegay dal shisheeye ee inta uu dadaal sameeyey ku gaaray mustawooyinka kala duwan ee soomaalida qurbaha joogta qaarkood ay gaareen sida gabadha la idhaahda ilhaan cumar oo ku faano ninka wasiirka ka ah wadanka canada iyo midooda yurub meelo badan oo ka mid ah iyo caawa inuu nala joogo guddoomiyaha degmada boolis marka in caawa ay nala joogaan habane iyo cabdulaahi cadaan waxaan rabaa saaxiibkay faysal inaa si gaar loogu sheego reer wadajarnimada waxaa u heliyey waa reer masarana uguwaatirijiin ciyaartii masar ka koorsay isuu ka mid ahaa ee halkaa ka tegey kadibna galay yurub weliba sifada uu ku galay isan ayn sifo caadi ah oo juhdi badan ayay lahayd marka qofku waxaa la yidhaahdaa markuu soo koro ayaa markaad fiiriso ayaad qiimay kartaa qofkaasi sida uu noqonayo mustaqbalkiisa marka manjada wajad
guud ahaan dhegeystayaal warkii duhur aad kala socoteen raadiyaha dalsa waa nageynta ciddii wararka igu sheegaan waxay dibkaga heli karaan barahaynu internet ku leenahay
wararka la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel